أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad isdaar dokumentari ah oo lagu soo bandhigay dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad si buuxda gacanta ugu haya deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan siyaasiyiin ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weerar dad lagu laayay ayaa ka dhacay gobolka oroomiya ee dalka itoobiya xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalkaasi wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar toobad keenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad filim dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f warbixinta warka waxaa inoo eegayaa walaalkeen ismaaciil salaad guleed waa xalqadii labaad ee taxanaha loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f kaasoo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib islamarkaana diiradda lagu saaray duulaanka dhaqaale ee hay-adahan gaaladu ay ku soo qaadeen soomaaliya qaybtan labaad ayaa looga hadlay waxaa loogu yeero mashruuca deen cafinta soomaaliya ee hay-adaha i m f iyo bangiga adduunka kaas oo ah gumaysi cusub oo hay-adahan gaaladu ay ku soo rogeen soomaaliya filimka ayaa si qoto dheer uga hadlay maraaxiisha ay soo martay deymaha ay hay-adahan sheegeen inay ku lahaayeen soomaaliya kuwaas oo dhowaan ay shaaciyeen inay qaarkood ka cafiyeen labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxay sameeyeen laba maalmood oo isku xigto april labaiyo tobankii bay soomaalida ka saxiixeen inay i m f ta u saxiixdo deymihii lagu lahaan jiray oo dhan wixii taariikhiga ahaa deymo fara badan oon waxba ka jirin qaarkood ribo meel iska taagana deymo ay xaq u leedahay sharciga international lowga inay tiraahdo aqbali mayno waa deymo odius oon foundation lahayn haddii lasii tix raacana maba lahaba foundation oo lama hayo wax cadayna audit trailna laguma samayn karo wasiirkii hore ee maaliyadda kooxda ridada soomaaliya murtad beyle oo filimka ka soo muuqanaya ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay iska aqbashay deymaha ay sheegteen hay-adahan gaalada islamarkaana aysan aqoonin si ay ku hubiyaan deymahaasi saxnimadooda lacagii markii la kala qalay ee la kala qaaday qaarkood cadaymaheedii ma haynaba waa laidinku leeyaa la yidhi lacagta iska bixiya ya now lacagihii markaa laynagu yeeshay xataa in laynoo soo wada shubay iyo in bidh ka maqan yihiin warkeeda ma hayno oo dee inagu eeg inagu wax alla wixii aan qornay ee meesha yaalay muqdisho soo ma baabiin markaa wixii la yidhaah unbaan iska aqbalayna markaa wixii la yidhaah unbaan iska aqbalayna maarta
filimka ayaa ka jawaabaya inaan lagu khasbanayn in la raaco deymaha beenta ah ee hay-adaha i m f iyo bangiga adduunku ee ay ku sheegteen soomaaliya si ka duwan beenta ay ku andacoonayso dowladda ridada soomaaliya ee ah inaysan jirin waddo kale oo u furnayd oo aan ka ahayn inay u hoggaansamaan shuruudaha i m f xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in la heli karay wadiiqooyin looga hortagayo deynta lagu sheeganayay soomaaliya balse aqoon darrada ragaadisay iyo madiidinimada ku daxaliisatay maankooda ayaa madaxda ridada u diiday inay war ka soo celiyaan go'aannada uu hordhigay gumaystaha saliibiga in deymaha i m f la iska diidi karo waxaa tusaale inoogu filan waddanka ekwador oo sannadkii labada kun iyo siddeedii madaxweynaheedii iska diiday deyntii lagu sheeganayay taas oo uu ku tilmaamay inay tahay deyn sharci darra ah waxay ekwador arrintan u xil saartay guddi baaritaan oo caddeeyey in lixdan iyo lix boqolkiiba deynta lagu sheeganayo dalkaas ay tahay lacago lagu bixiyey kharashaadka militariga xilligii uu dalkaas maamulayay hoggaankii keligii taliska ahaa waana xaalad la mid a midda soomaaliya soo martay xilligii uu maamulayey maxamed siyaad barre kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in i m f iyo bangiga adduunku ay dul dhigeen kooxda riddada inay u hoggaansanto in ka badan siddeetan shuruudood si looga cafiyo deemaha ay sheeganayeen hay-adahan i m f wel bank waxayna soo hordhigeen siddeetan iyo afar shuruud shardi ah wax yar maahayn saddexdaas sano afartaas sano siddeetan iyo afar shardi ayay ahayd dowladda soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo shuruudaha la isku xoreeyey waxaan xusuustaa waxay ka badnaayeen ilaa ninety benchmarks bay ka badnaayeen waxaa dhinac socotay benchmarkyada kuwa haddaad ku dhacdo inaad zero hesho iyo inaad boqol hesho aan waxba ka dhaxayn oo ah either you fail or you pass oo leeyahay indicative targets tusaale ahaan waxaa lagu yidhi revenuegaagu intaa kama hoos mari karo kharashkaaguna intaa kama badan karo dal baa tahay baahi kastaad qabtaa ee, muxuu ahaayey ee, intaasoo waxbaa dowlad ahaan rabtaa inaad fuliso wixii yaraa ee ku soo galay baa waxaa lagu leeyahay sidaas uma maareyn kartid ee waxaad u maaraysaa sidaasi ka duwan si aad u kiciso haddii aad f- ka hoos marto faloorka dakhliga you fail haddii aad ka kormarto siilinka expenditurkana you fail haddii aad ka hoos marto indicative targetka xagga maaragtay balance kale you fail so intaasoo dhan marka aad istidhaahdo isku celceli arrin hawl yar ma ay ahayn IMF waa nimanaan nixin wey ya ama zero baa tahay ama one baa tahay no, no in between ama zero baa tahay ama one baa tahay ama waad samaysaa ama maad samayn haaf baan sameyn ma jirto IMF waa nimanaan nixin wey ya ama zero baa tahay ama one baa tahay no, no in between ama zero baa tahay ama one baa tahay ama waad samaysaa ama maad samayn haaf baan sameyn ma jirto dhinaca kale filimka ayaa soo bandhigaya saamaynta dhaqaale iyo raadadka halista ah ee hay-adahan gaaladu ay ku reebeen ganacsigii soomaaliya iyadoo suuqyada soomaaliya ay buux dhaafiyeen badeecadaha laga keeno dalka dibaddiisa taasoo lagula dagaalamayey wax soo saarka dalka niyow magacayga horta cabdiraxmaan abubakar jeylaani waaye khudaartaana ka ganacsanaa niyow hadda waxaa waaye waxyaantan waxaa soo kordhadhay kharo iyo barnaamijkan iyo khudaartan dalka laga- dibadda laga keenaayo masar iyo meelaasaa laga sheegaayo ayaa laga soo dhoofiyaa anagoo waddankeena wax nooga baxaayo dhir fiican aan haysano in oo micnaha oo aa, dibadda aan wax ka keensano walaahi dhibaato weyn aan u arkaa magacayga waxaa waxasan waxaan la yaabanahay masar khudaarta noo laga keenaya cambaha iyo waxaa waddankeena waa waddan weyn oo qu- oo webiyaal maraan waana webi wa- waxaan ku nahay beeraha qurux iyo wax kasta marka waxaan u baahannahay waddankeena wixiisa in la cuno waayo waddankeena dadkiisiyaa nool dadkiisa wixiisa ha loogu daayo waddan islaamid wax laga keena ma rabno wallaahi quus soomaaliya waxay uga dhigan tahay quus maalin dhaweed waxaan arkayay karooto laga soo dhoofiyey dibadaha laga keenay oo boorka lagu dhigayo waddankeena waxaa waaye quusay u tahay dadkeeni liid bay u tahay marka waxaan dareemayaa in dadkeena hoos u dhac laga dareemayo marka soomaaliya wax walba waa laga soo hoosgelayaa meel walba waa laga soo marayaa dadkeenu tashtaan dhihi lahaa oo wax qabsada oo waddankiina ka shaqaysta oo beerihiina qabsada oo dalkiina iyo dadkiina wax u tara yaana cadawadeedin hoosgelin sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo filimka ka soo muuqanaya ayaa sheegay in burburka dhaqaale iyo saboolnimada ku habsaday soomaaliya ay sabab u yihiin hay-adahan i m f iyo bangiga adduunka soomaaliya gaaladu waxay ku tilmaameen inay tahay failed state ama virgil state oo burbur iyo dagaallo sokeeya soo martay waana midda ay marmarsiyaha uga dhiganayaan inay maanta soo farageliyaan dhaqaalaha dalka laakiin siday xaqiiqdu tahay ee waaqica lagu arkay mar kasta oo soomaaliya ay ka madax bannaan tahay faragelinta nidaamka caalamiga ah sida i m f iyo bangiga adduunka ay ka dhaqaalo fiican tahay marka kale arrintaasina ma aha midaan iska dhahayno ee waa arrin si cilmimaysan loo xaqiijiyey warbixinta aan daliishan karno ama aan tusaale u soo qaadan karno waxaa ka mid a warbixintii ay soo saarta 2008dii jaamacadda georgia mason oo ay ku magacowday dowlad la'aan ayaa dhaanta taasay ku caddeeyeen in dhaqaalaha soomaaliya xilliga burburka uu ka jiro uu ka wanaagsan yahay markii dowladdu dhisan tahay waxay kaloo sidoo kale ay ku caddeeyeen in xilligii burburka ay ku jirtay soomaaliya ay xagga dhaqaalaha ka fiicneed dowlado badan oo afrikaan ah hadday tahay xagga nolosha iyo xagga ganacsiga intaba sidoo kale waxay caddeeyeen in shilinka soomaaliga uu ka xooganaa lacagta etoobiya iyo kenya labadaba ujeeddadeennu ma aha inaan leenahay dadku dowlad la'aan iyo burbur ha ku noolaadeen laakiin xaqiiqdu waxay tahay ama doodannadu waxay ku dhisan tahay in nidaamka caalamiga ah ee i m f iyo bangiga adduunka iyo madaxda riddadu ay qayb ka yihiin dib u dhaca iyo saboolnimada dalka ku dhacday waxaan rabnaa dadkeenna inaan u caddayno inay suuragal tahay in la helo dhaqaale ganacsi horumar ka madax bannaan nidaamka caalamiga ee ku dhisan sadbursiga iyo ribada qayaxan
mahadsanid ismaaciil dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool habeennimadii xalay ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday waxayna sidoo kale qarax la beegsadeen xedhada murtadiinta ee deegaanka xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo allaah fadligii cadowga khasaare lagu gaarsiiyey waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad si buuxda gacanta ugu haya deegaanka aborrey ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warka waxaa inoo eegayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan muuqaalkan oo la daawan karo wax ku dhow laba daqiiqo iyo soddon sakiin waxaa ka soo muuqanaya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaasoo maalintii lixaad gacanta ku haya deegaanka aborey ee bariga wilaayada hiiraan halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaa muuqaalkan lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo taagan bartamaha magaalada gaar ahaan halka loo yaqaana argada kuwaasoo sita raayada towxiidka kuna hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan waxaa sidoo kale fiideoga lagu arki karaa xaafadaha kala duwan ee deegaanka aboore qaar ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo fiideoga ka soo muuqanaya ayaa faahfaahin ka bixinaya xaaladda deegaanka iyo guulihii mujaahidiintu allah fadligii ay gaareen maalmihii lasoo dhaafay kadib dagaaladii dhex maray iyaga iyo murtadiinta alxamdu lilaah waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa nabiyi lamiin allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale maanta waxa waaye maalin sabtiya taariikhduna tahay toban iyo afartii bishii tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kuna beegan miilaandiga toban iyo labadii bishii afaraad labada kun labaatan iyo shanta waxaan ku sugannahay deegaanka abuurrey mujaahidiinta ayaana jooga raayada tawxiidka ayaana ka taagan dagaalkuna maalintii lixaad ayuu galay intaasna annagaa ku sugan magaalada allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale waxa waaye gaalada iyo kuwa maaragtay waxa waaye dabadhilif ku ahna way jabeen marka jihaadkan jihaad socdo saf ballaarana waaye afar murtadiina iyo maxaa ka wadaada macawisli iyo waxaasna ma hor istaagi doonaan gaaladii ka waaweyneeda caawinaysa ayaa hor istaagi waysay intaasna ma ku istaagaya insha allahu tacaala wuuna socon doonaa beentii iyo barombagadadii ay anta gaaladu sheegayeen waxa waaye waxba kama jiraan waana jaban yihiin gaaladu marka waxaan leenahay deegaanka aborey waxa waaye waa deegaan walaayaadka islaamiga ka mid a maantay mujaahidiinta ayaana joogaan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم umada islaamka oo umada islaamka oo walaalaha ah oo xawaadle ama umada islaamka oo soomaaliyeed ayaa iskala dhulkan waxaa kaloon idiinku diraya annaga maraykan iyo xulufadiisa iyo wax lamidu dhulkan lama jirno toddobaatan sanaa jooga intaan ku dhashay aboorey ariga iyo geela iyo maxaanku irahay beerahayga ku yaalla anaa iskala dhulka ciidda anaa leh kitaabka ilaahay aana lagu xukumaya aboorey owrow maxaan ku raayey meesha la yidhaha xalfooley inta u gasha caag ka soo gudubta dhulkan gowraarkii rabtaanta ka dhacayda ilaa iyo soomal ilaa abdhaare annagaa iskale dhulka dhulka annagaa iskale insha allahu tacaala wixii maraykan la socda iyo ayagana xabadaan sanka ka gelinayna ilaahaana waajib nooga dhigay waajibkana saaran ayaana fulinayna naftaayna iyo maalkaynana wuxuu ku baxayaa kitaabka ilaahay ina kushihiidna maana si kalena uga heri mayno cidda marka guryahaas duminaysa oo hubiyaha ku garaacaysa waa maraykan birtaan deeqsiinaynaa inta la socotane waa la mida birtaan deeqsiinaynaa ninkii islaama oo beriga hadalkaas iyo codkayga maqlayaahu ha ka yimaado gacan ma furan ha ku soo dhowaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in ka badan laba boqol toddobaatan iyo toddoba murtad oo isugu jiray saraakiil iyo askar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan waxaana toddobaadkii labaad deegaanka aboorey si buuxda gacanta ugu haya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin mahadsanid abuuxasaan siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba murtadi yuusuf cabdi aadan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasan garguurta uu hogaamiyo ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho wuxuu sheegay murtadkani inay kooxda riddada awoodi weyday inay ka hortagto weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogeysanaya magaalada muqdisho wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay weeraradii ugu dambeeyey ee dhinaca madaafiicda ahaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen muqdisho gaar ahaan xerada xalane garoonka muqdisho iyo xarunta madaxtooyada riddada ee villa soomaaliya dowladda amniga inay meelo badan oga fashilantay cid walbaa og ciddii hadal hadda waxaa jira oo tybe miiska saaran dowladdii hoobiye ogaan weysay ee buriska ogaatay buriska xaafadaha ogaatay ee hoobiyaha magaalada laga dhex ridaayo ogaan weysay intaas ma been baa adanku weydiinaya in magaalada gudaheeda hoobiye laga rida ma been baa intaasuu sheegay intaas ma lidba in buruska iikaadi in dowladdu ay maqasho buruska xaafadda waa beri ama xaafadda taleex lagula jiro dowladdu ay maqasho oo ay cashuurtiisa raadsato oo ay hoobiyaha laga ridaayo isla meelahaas ay maqli weyso amniga ma ku fashilantay mase amnigeedu waa waa toosay adaan ku weydiinaya iikaadi taas waa desin waa iska caddahay waxaan hadda ka hadalno ama ka doodno ma arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay sii xoojiyeen siina kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan magaalada caasimadda ee muqdisho weeraradaasoo lagu beegsanayo xarumaha murtadiinta iyo silibiinta ay ku yaalla muqdisho weeraradii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen muqdisho waxaa ka mid ahaa weerarkii qaraxa ahaa ee lala eegtay kulanyo uu la socday xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya kaasoo lagu qarxiyey afaafka hore ee xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya iyadoona weerarkaasi khasaare xoogan uu cadowga ka soo gaaray mahadsanid abuushayba weerar dad lagu laayey ayaa ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya xilli ay ka sii darayaan xiisadaha colaadeed ee dalkaasi ka taagan faahfaahinta warka waxaa inoo eegayaa walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan toddoba qof lagu dilay weerar lagu beegsaday gaari dadweyne oo marayay degmada aabi dunguru ee deegaanka huuru guduuru warleega ee gobolka oromada sida warar ku tibaaxayaan weerarkan ayaa dhacay arbacadii lasoo dhaafay waxaana mid ka mid ah dadkii ka badbaaday oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah uu sheegay in falkaasi ay fuliyeen maleeshiyaadka maxaarada ee faano goobjoogahan ayaa intaasi raaciyay in dabley hubaysan ay gaariga dadweynaha soo weerareen islamarkaana rasaas ooda kaga qaadeen waxaanay halkaasi ku dilin ayuu yidhi toddoba qof ah halka afar kanle ay dhaawacmeen loona qaaday cisbitaalka degmada aabi danguru weerarkan ayaa yimid toddobaad uun kadib markii weerarkan la mid ah oo ay ku dhinteen in ka badan labaatan ruur saddex kanla lagu afduubtay uu sideedii labaatankii maarso labada kun shan iyo labaatanka ka dhacay isla degmadaasi kaas oo mas-uul ka tirsan maamulka degmadaasi uu ku eedeeyey jabhadda faano deegaanka huuru guduuru warleega oo ku yaala galbeedka gobolka oromada ayaa waxaa sannadihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro xooggan oo sababay iska horimaadyo hubaysan oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida iyo kooxaha hubaysan ee ay ka mid yihiin jabhadda oromada owel eh iyo maleeshiyaadka faano ay ka soo jeeda deegaanka deriska la ah ee amxaarada mahadsanid marwan ugu dambayntii wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warka inoo sii anbaqaadaya aadan ibraahim isxaaq iyo yare isxaaq waa labo askari oo toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waxayna muddo bilooyin ah qayb ka ahaayeen maleeshiyaadka ashahadala dirirka ah ee fadhigoodu yahay magaalada beledweyne labadan askari ee taa'ibiinta ah ayaa markii allaah garansiiyey gaalnimada ay ku dhaceen kuna qanci waayeen nolosha mugdiga ah ee gaalnimada waxay isku soo dhiibeen walaalahooda mujaahidiinta iyagoona soo dhoween iyo naxariis kala kulmay maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow markii towbada loo qabtay waxay u warrameen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus iyagoona ka sheekeeyey gaalnimadaha ay ku dhaceen iyo ugu dambeyn sidaa loo soo dhoweeyey waxayna fariimo baaq towbadkeen ah u direen haraadiga maleeshiyaadka dabadhilafyada ah ee ay ku shaqaysato gaalada magacay medlare yarsaalir ummadda somaa meynadka dhaarday masir beledweyne kukoy taa'iba ah gobol kiiraan ee kukoy ilaahay adirsi aan too basheen murtadiinta meele yaa ku goosay ma ausuley ma ausuley ku tirsanay markan war tabar maaya war siyad ber elegal markan ila alhamdulilah ku too basheen shay dhaan igal gaalay markan haddana ku too basheen alhamdulilah ilaahay adirsi aan too basheen mashaar madmaa siiyeen maanka baagay ini omanaha kutobasheena mujaahada kabinaa fadamana murtadiintaas kutabanaya may safeelalayn dhawaad maasha allah walaalaha mujaahidiin safeelayn dhawaad maasha allah marka ilaahay manaa safeelayn dhawaano khadhaalasi mana soo dhoyn feleelayn soobay marka mabaan kajabaaya intiiriyad oo jartoon mana ini oo kutobasheena on gaalnimaasna ka dhaman farintasa dhinku dara bilaar ana oo iyadan u rihin saaklaaraw deegaankayna haarun ey oo beredweyne ku kooy olma usleyl araw meyle yaa ka suganay halbilowda tababara meyle ka jari eed haddana ku toobashayna magaalada tiyag loo rooga alxamdulilah walaalahay mujaahidiinta safaylahayn dhooyan si haddaan madii halkaas garooy maybaa meera soobsaat kulley maybaa walka goorhi doon iyo baraayli inglaay alxamdulilah eed eed maybaa samahad ee sharaf ee karaamo laalahayn dhooay shalay iyo geeg dhatiyo maybaa yoo roog alxamdulilah safaylahayn dhooyan meelaas wal dhalinyara oo maybaa jinka jinabka duufiyan amale isla sheegay sidaani yaa maybaa dhinan balan baa la galgadutishe maybaa yaha oo raafan anaa maybaa inshaa manooyinkan nooy walaas elay maybaa laayka kadhay alxamdulilah halbilowda meelaska jari meelhumo hada halkaas maybaa guran iyo hobsaas ka dhamadoona gaalnimo ka dhamadiya maybaa ka suganaya alxamdulilah eed iyo eed aan mahadsantooba geeka daan ka dhex jarna walaalahi mujaahidiinta yaa dhex roog hadda tiyeeg la roog maya gurana qaadi mila mashaarana aamila laakis maybaa insheeda walaal halbilowd ee ka dhex suganaya alxamdulilah wala hadda maybaa inshaa qaadina mila ridaas asaa kugu dhex bay alxamdulilah maybaa waybaan ka baaga intii wadan baytana inimeelas maybaa haasku baano taw bishaanano wadansho isku koyano mujaahidiinta isku dhex koyana eed eed maybaa yaa rajeeya wala indhamay hadda maybaa iyo handhagiiris iyo wala indhamay iyo meelasa ka suganaytay hoob ilaahay armayba madaala koogoy wala alxamdulilah maybaa si sharaf leh wiji furfuron iyo farxad warbalabaa lahay dhooay laakis maybaa lan oo umaatin jeysidaa iyo wala walaasla eleeyma aragna alxamdulilah eed iyadaan mahadsanyin wilaayada bakool bilooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo taraya maleeshiyaadka taa'ibiintaah ee kasoo goosanaya xeryaha murtadiinta ay ku go'doonsan yihiin ee wilaayada ah iyo gobolada kale ee dalka aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeenna cabdiqani maxamed warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ayuu ahayd warkii subaxnimo oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus kulaati dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu